بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وكفر أحسنها إلى إلهي أفردينه مسجد كان شرفت له وشقوين كاني يا أوليه نبا إنه وقصوا فريساني سيئن إلهي أفرالي قلينه والحمد لله waxaynu rajaynaynaa inaynu helno farxaddii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee qofka muslimkaa uu ku farxayay camalkan siyaamka ama soomka marka uu soo dhammaystiro farxadi waa tan iminka inoo soo dhowo afurkii baa soo dhow farxadda labaadna waa tii ciiddo iyana waa soo dhowdahay farxadda saddexaadna inaga fogo ilaahay baynu ka filaynaa markaynu la kulanno insha allahu tacaala intaa marka laga yimaado habeenadani waa habeenadii qaaliga ahaa caawa toddobiyo labaatankii waxaa laga maarmaana saacadda qaaligaa ee la yidhi waxay ka khayr badan tahay soddon kun oo habeen habeenkaa la yidhi soddon kun oo habeen buu ka khayr badan yahay ama dhowr iyo siddeetan sannadood waa laga maarmaan inaynu dabxidh ku samayno gebigeedaba aynu oo gelinno oo aynu soo koobno markaan u yar fikira iminka sida oo loo gelin karo waxaynu qiyaasaynaa saacadaha oo labayo toban saacadood habeenku intanana waa la yska afurayaa kollay afurka iyo ducadiisiya baa lagu jiraa markay gaadho toddobiya barhka cishaa'igaynu bilaabaynaa insha allahu waxaa kusii xigaysa taraawiixdii halkaasi saacadiiyo barh bay isla tegayaan taraawiixda iyo iyo cishaa'iga iyo sunnihiisu tahajudka isaguna saacadiiyo barh buu noqdaa markaa kolkaynu taraawiixdu qaadanno ilaa sagaalka ilaa sagaalkiiyo barhka ay iska tagto waxaa hadhaya habeenkii toddoba saacadood iyo barh sagaalkiiyo barh kolka laga bilaabo toddobadaa saacadood iyo barhka ah saacadiiyo barh waa tahajudkaynu u taagana hooyada hawsheennu waa buuxdaa maxaa soo hadhay lix saacadood lixdaas saacadood waxaynu samaynaynaa shanna waynu ducaysanaynaa waxaan leehay midna waynu ducaysanaynaa shanna cilmi iyo wacdi iyo wanaagga kale aynu ku mashquulaynaa marka shantaa saacaddaa ducada ah yay nagu badan tahay saacaddu ma badna si ay u yaraato waynu baahinaynaa si ay u yaraato saacaddaasi ay usoo koobnaato waxaynu ku baahinaynaa shanta saacadoode kale marka saacaddii walba waxaynu ducaysanaynaa sagaal daqiiqo macnaheedu waxa weeye labaatankii daqiiqaba saddex daqiiqa aynu ducaysanaynaa shan iyo tobankii daqiiqaba daqiiqadiiyo badh ama laba daqiiqa ducaysanaysa marka meelay marta miyay helaysa habeenkii maba seexanaysidba huwahaadiina waynu iska dhaafaynaa iyo majaalista marka shan iyo tobankii daqiiqaba aynu hal mar ducaysanay insha allahu oo laba daqiiqo meelaha saacaddii saddex jeer awalka iyo dhexdeeda iyo aakhirkeeda maraad cibaado u taagan tahay wakhtiga inta soo hadhayna aad culimmada muxaadaraadka gelaysa iyo wanaagga la isu sheegayay mudaakarada cilmiga iyo khayrka aad dhegaysanayso waxaynu rajaynaynaa habeenkaasi inuu ilaahayna waafajiyo dabeetana saddex iyo siddeetan sannadood iyo afar bilood ama soddon kun oo habeen aynu hore u boodno allah inoo aqbalo taa intaasaan kaga soo gudbi lahaa sidii horeba aynu xalay toomiya ahayd aynu soo sheegnay waxaynu sidanaa iftiin toosh weyn baynu qaadannay focuskaasoo kale ah waxaynu la dhex gelaynaa bulshadeenna meelaha madowga meelaha madowga ee bisadaha iyo jiirka iyo ay ku jiraan bahaluhu ayaynu iftiinkaa doonaynaa inaynu ku buufinno ee diinta ilaahay ee cibaadada ilaahay ee nuurka iimaanka iyo xaqa aynu sahay qaadannay inaynu ku buufinno ku iftiiminno ayaynu doonaynaa oo dabeetana wixii meeshaa ku jira aynu kaga saarno si bulshadu ay u nuurto oo dalka iyo dadka iyo diintuba u hagaagaan ilaah idamkii arrintaa waxaa qayb weyn ka qaadan kara inaynu xil isa saarno xil inaynu isa saarno xil waynu isa saarno waa inagan cibaadaysanayna laakiin xilka labaadna wuxuu noqonayaa inaynu kaalin buuxis noqonno nuurkan sidaynu dadka u gaadhsiin lahay wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim waaya arrintaa waxaa qayb muhiima ka qaadanaya baabka loo yaqaano baabu lmri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar baabkaasi wax sahlan ma aha dadku waxay u haystaan inuu baabkaasi yahay baab fudud laakiin asxaabtii nebigu siday u fahamsanaayeen ayaa kuu muujinaysa markaynu maqaaladooda akhrino abubakar sidiiq baa isagoo mimbarka ku taagan oo dadka la hadlaya ayuu mafhuumkaas saxayay sida ugu fiicanna loo fahmayo dadka in qof walba xil uu saaran yahay inuu wanaaggana faro xumaantana diido macnaheedu markuu taa isu taagayo waa daaci daacigii dhabtahaa weye ilan dacwadda macnaheedu waxa weeye dadka in wanaaggana loogu yeedho khayrkana lagu baahiyo sharkana loo diida nafsa shay waa intaasu xudayfa sidaynu maqaaladiisa ku arki doonno isaguna arkaanulislaamka wuxuu ku daray saddex shay waa xudayfat bnulyamaan waa saaxiibkii nabiga calayhi salaatu wasalaam kaa hore hadduu abubakar ahaa kanna waa xudayfa shantii arkaanu islaamka saddex buu raaciyey oo uu ihi waa ashum lislaami amaaniya waa nasiibyada islaamkaee la calfanayo waa sideed buun shani waa arkaanu islaamka saddexda kaleu ku daray waxa weeye jihaadka iyo wanaagoo la ysfaro iyo xumaantoo la ysu diido jihaadkuna wuxuu soo gelayaa uun baabkan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar labadoodii iyo jihaadka marka la ysku celiyo mid qura isku noqonaya marka arkaanu islaamkii ay lix kaga dhigayno culimmada qaarkood maqaalada arrintani miisaanka ay leedahay shareecadda dhexdeeda ay ku leedahay waxaad arki doontaa saddex iyo toban aayadood baa ka warramaya oo mid waliba eraygan caddaynaysa saddex iyo soddon xadiid baa ka warramaya ilaa labaataneeye aahaarta iyo xikmadaha culimmada iyo xukamada ahaa annubala ee diinta sida quruxda badan u fahmee dadka gaadhsiinayay maqaaladahoodii ilaa labaataneeya lasoo naqilaa lasoo gudbiyaa mawduuca intaasoo daliila iyo intaasoo xikmada laga sheegay wax sahlan ma aha arrin aad iyo aad miisaankiisa ula weyn oo aan fududayn waxaynu markaa ka qaadan doonaa insha allahu tacaala inta wakhtigu inoo saamaxo wixii khayr ah ee aynu haysanno inoo xaasil weeye waana inaynu isku dhiirinno laakiin balaayadu halka ay ka bilaabmayso haddaynaan iska joojinnin way nala baxsanaysa waaya markaa baabkan isaga ah kolka fiqi ahaan la eego ama baxsigiisa la eego meelo dhowraa laga warramaa baabkan xikmadda macnaa xukunka uu leeyahay xikmadda iyo sirta ku jirta fadliga uu leeyahay habka loo fulinayo cidda fulinaysa cidda lagu fulinayo aayadaha iyo axaadiista ku soo arooray intaasi mid waliba waa qodobka hadal u baahan wakhtigoo kooban daraaddeed nusuusta waxaynu ka soo qaadan doonnaa insha allahu iyo aqwaasha culimmada iyo baxsigan aynu sheegayno inta wakhtigu inoo saamaxa haddii alla ka dhigo sida sawaabkana allah hayna waafajiyo marka u horeeya bal xukunkiisaynu eegayna xukunkiisa ma sunnaa talo mise waa faral mee waa wujuub kifaaya ama aan idhaahne waa faral maaha sunne in wanaagga loo dhaqaaqo xumaantana wanaagga in la fara dadka xumaantana loo diidaa ma aha sunne laakiin waa faral ilaahay baa amar ku bixiyo waxau ihi waltakun minkum umma yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun aayaddaas waxay tilmaamaysaa amar baa ilaahay uu bixiye waltakun minkum umma waar ummad ha la ydinka helo haddaydaan hawshan dhammaantiin u isu wada taagayn qayb baa faralka idinka ridi kartay qayb ha la helo waa macnaha laamul amr amarkaasina waajibkaasu sii ayaa sii laban laabma intanoo nasaynu sheegi doono dadkana khayrka ugu yeedha xumaantana u diida kuwaasaa liibaanaya baa leehay wa ulaa'ika hum lmuflixuun xukunkii bay ka jawaabtay ummaduhu had iyo jeer waxbay ku kala horeeyaan laakiin ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa ay ku horaysaa waxa weeye kaalintana ay buuxiso ay noqdaan dadku dad qiiro lahoo xamaasad lahoo xumaanta ka dhiidhii kara oo shahaamad iyo ragannimo leh dareenka noocaasi markuu yimaado ummaddani ummadaha way ka khayr badantay sidaana ilaahay qur-aanku ku xus aayaddaa wada taqaaniin ee marar badan culimmadu ay idiin sheegaan kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله وابي دنبيسابا إلهي ما رمينيسا وابي دنبيسابا لكن وحبا كسوه الرأي وإيمانكينا أساس السيئة وناقا فريسان xumaantana dadka waa u diidaysaa taasaa usoo horaysa qur-aanku wuxuu ku qiimeeyey ana hada almawduuc miqyaas lumam ummadana qura maahae ummadahaba waxa lagu qiimaynayaa talow dadku xumaantana sidee u diidaan wanaaggana sideeba isugu sheegaa waa waxyaabaha ummadaha lagu qiimeeyo marka kuwii inaga horreeyey ee yahuudiya nasaarada markuu ilaahay eedeeyey waxa uu ka soo reebay intii miyir qabtaye baabkan isu taagay wanaagga faraya xumaantana diidaya ilaahay baa wuxuu uhi laytuu sawaa'an min ahli lkitaab ummatun qaa'ima yatluuna aayaati illaah aanaa'a alleyli wahum yasjuduun يأمرون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين أهل الكتاب كان إيديي أي إلهي ولا يهودي النصارى لا يدد دوش الله ترى القرآن كأذو عيبيي ما سنة لا إلهي ما سنة وحكو ترى قيب با كتبت وناكسا يتلون آيات الله إلهي آياته سأخريات آناء الليل وهم يسجدون habeenkiiba cibaadaysanayaanoo salaada u taagan yihiin ilaahayna way rumaynayaan aakhirana way rumaynayaan wanaaggana dadka way faraan xumaantana way u diidaan bal hadda nusuus falsafad kalaynu ku daraynaaba ma jirtaba waa kalaamkii ilaahay ee kalaamkii saxiixa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuun baynu sardinaynaa intaasaaba inagaga filanba wax kalaynu ku mashquulnaba iyo dee aqwaasha culimmada ee sirta shareecada fahmayna soo gaadhsiiyey taasi markaa waxay noo saacidaysaa jawiga rawxaaniga ah ee aynu ku jirno qarada mawduucani uu leeyahay iyadana waynu ku garanaynaa mar kale waxa uu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa kariimka ah arrintan wanaag la isfariyo xumaan la isu diido inay tahay ruksatulmajaalis shaabadda loo qaadanayo meesha la fadhiisanayo haddii shir la gelayo iyo haddii wax la falanqaynayo marka ilaahay rugsad uu ka helayo iyo shaabadiisa waxa weeye marka arrintan lagu qabanayo in wanaagna la isfaro xumaanna la isu diido ilaahay baa yidhi laa khayra fii kaiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima waxalla waxaa dadku ay faqayaan oo dhan midna khayr kuma jira baa ilaahay ilaa dadka wanaagga isfaraya ilaa man amara bisadaqa waa sadaqadii oo la isfaro macruufkii oo la isfaro dadka dhexdoodii oo la hagaajinayo oo la isfaro intaa cidda samaysa iyagoo ilaahay raalli noqoshihiisa doonaya aniguna ajri weyn baan ilaahay haddaan ahayd diyaar ulahay baa ilahay wy diyaar ulahay marka macnaheedu waxa weeyaan haddaad doonaysa inuu xalaal noqdo shirkeennu marka la doonayo shirar waa luqadaha dadku ay ku hadlaan waxay ku odhanayaan waxaasi waa xalaal iyo waxaasi waa xaaraan ilaahay baa taxliilka iyo taxriimka aya laakiin shirka xalaasha ahi waa shirka aan xuk arrintani ka madhnayn wanaag la isfaro iyo xumaan la isu diido shirkii markaasuu xalaal noqonaya haddii kale ilaahay khayrkii wuu ka siibay wax khayra ma laha haddaan adigu intan la isfarayn maxaa lagu hayaa dee waa huuhaa iyo qiila waqaala iyo iyo hum iyo ham ayaa la isula imanaya waxa uu tilmaamayaa mar kale ilaahay barakada nebi maxamed uu ula yimi ee ummadaha uu ku soo kordhiyey inay arrintaniba ka mid tahayba waxba yay sharaysanin yuhuud iyo nasaaradu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayrku u soo kordhiye waxaa ka mid ah waa waxyaabo badane baabkanaa ka mid ah ilaahay baa wuxuu idhi aladiina yattabicuuna arasuula annabiya alumiy aladi yajiduunahu maktuuban cindahum fi altawraati waalinjiil ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkar wayuxilu lahum alطayibaati wayuxarimu calayhim alkhadaa'if barakooyinku nebigu u leeya waxaa ka mid ah wanaaggana wuu faraya xumaantana wuu diidaya daaciga dhabti waa kaaba qofka dacwada ilaahay isu taagay waa alaamir bilmacruuf wannaahi can ilmunkar qofka hawshan hayaa waa qaadi dhinac dhinacna boolis buu ka yahay dhinacna maamuluu ka yahay dhinacna madax dhaqameed buu ka yahay dhinacna mucallim buu ka yahay dadka waxbaraya dhinacna naasix iyo la taliye iyo mustashaar buu ka yahay waxoo dhanba isaga ah waa daaci weyn qofka hawshan hayaa waxbaba kama maqnaba qaybaha bulshadu waxyaabaha wanaagay hayaan waxba kama maqnaba marka nabigu ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkar waxa wanaagsanna wuu farayaa waxa xunna wuu diidaya waa tilmaamaha barakada badan ee nebi maxamed uu ku soo kordhiyey ummadihii uu u yimi ee kuwa diidana yuhuudiya kiristanku ay ka mid ahaayeen waa aladabu maca annaas haddii dad isu yimaado shirkii aynu soo sheegnayba yay ahaanin laakiin haddaad suuqa cid kula kulanto saaxiibba la kulanto meelaad kelmad ku leedahay aad timaaddo mid liita aad u timaaddo oo qalloocan adaabta lagula dhaqmayo waxa kow ka aba baabkanba ilaahay baa wuxuu idhi khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waimaa yanzaqannaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah alla waxa uu ihi wanaagga cafiska iska qaado wanaaggana dadka faroo ka taa kula qabsan waaye ee si uun kugu dheeldheelana iska iskaba dhaafba hala wadin hadduu shaydaanku kugu diru dhaw ninka iska celi waimaa yanzaqannaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah ilaahay ka magan galo waxaa tidha waa walaalkayoo dee iska celin maa inaan toosiye mooyaane waxyeello u geysan maayo shaydaanka insi aada shaydaanulinsi ama shaydaankii kale iska jooji arrintani waa xuquuqda isku leeyihiin dadka muuminiinta ah macnaa aayaadka aayad walba intay naga khusayso baynu ka soo qaadanaynaa si wakhtigu aynu maaragtay u beekhaamino waa xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin haddaad tolnimo doonayso tolnimadu waa tan tolnimada waa luqadii aad garanaysee tol iyo kabtoona lagama dhexbaxa bay idhaah macnaa waxay leeyihin haddaad kabta ka dhexbaxdo kurtin baa ku mudaya haddaad tolka ka dhexbaxdana gidaar baad madaxa ku dhufanaysaa noolaan kari maysid bay idhaah waaya innagu waxaanu leenahay tolka waa lagu dhex jiraya tanaa lagula dhex jiraya wanaag in la faro xumaanna loo diido laakiin sidaa cagsigeed lagulama dhex jiri karo xuquuqda iyo xigtanimada iyo sokeeyanimada awliyada ilaahay iyo mu'miniintu ay isku leeyihin raggooda iyo dumarkooduba waa tanba haddaad tolnimo maqasho waa tan waaya markaasaa ilahay waxau uhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd ragga iyo dumarka mu'miniintaba ilahay u sraaciyey innagu faraara ma lihin oo raggeennuna dhinacaa kama soo safna dumarkuna dhinacan kama soo safna oo dumarku intaasoo urur maleh ragguna intaasoo urur maleh haye ha la iska celiyo qolayba qolada kale iyo ha la feedhtamo taasi ma jirta ilaahay dhan buu ka soo wada jeediyey ragga iyo dumarka mu'miniinta ah bacduhum wliyaau bacdin waa sokeeye waa tol waa xigto way isku lifaaqayiin inay isku ladhan yihiin maba kala soocnaba talow maxay ku walaaloobeen ay tol ku noqdeen markaasaa ilahay wuxu uhi ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuula ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim bal sifaadkae sifaadkaynu tolka ku nahay in isku garabsanayna maxaa kow ka ah waxaa sifaadka ku jira salaadii waxaa ku jira sakadii waxaa ku jira rabbi iyo rasuuloo la adeeco intiiba waxaa kasii horeeya alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar kow sifada ilaahay uu ka dhigay maca salaadii uu ka horraysiiye waxa weeye ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar bal arrintani miisaankay leedahay taa marka la isula yimaado ee tolku isula yimaado iyo xigtadii iyo sokeeyaha mu'miniintu markaasaa salaad la isu sheegaya markaasaa seke la isu sheegaya markaasaa ilaah iyo rasuul la adeeca la isu sheegaya laakiin haddii tani meesha ay ka baxda maxaa la isu sheegi sawtan la isu khuuriyey waa la isu aamusay waa la is-eedayba markaa sagaal sifo ayaa ilaahay mar kale uu xuso aayaadkaas suuratu tawba ku sugan baa mar kale ilaahay uu ku soo celiyay haddana sagaal sifo mu'miniintu ay leeyihiin oo uu isku xidhiidhiyey buu haddana sifadan ku daray التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون معاك وحيقة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وكو توبت كينا اي الهي عابده اي الهي امهدنقه اي صونك بدن اي ركوع بدن اي سجود بدن اي وناغ نفر حمان تنديده xuduudda iyo nidaamka rabbina ilaaliya muminiintu waa kuwaase u bushaareen bushaare iga mudan yihiin baa ilahay waxyaabahaad bushaarada ku mutaysanaysaabay tani ka mid tahay dadku madaxnimoay jecel yihiin madaxnimo ayay jecel yihiinoo taasay maal ku bixiyaanay kambayn u galaanoo markaasay meelo badan u maraan oo daarahooda iyo dadkoodaba qaaru huraan madaxnimadaa la raadinaya teeda miyirka qabta waxaa lagu helaa waxaa lagu helaa baabkan oo aad niyooto oo aad ballan qaado oo aad kambaynka ku gasho inuu ilaahay ku hirgeliyo baabkan oo aad isu taagto anigu waxaa la iigu ogaadaa weli miyaynu kambaynada ka maqalay bal ogaada oo iga qora aniga oo waxa aan samayn doonaa hay-atul amri bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxaan ku bixin doonaa bajad intaa leh waxaan ka furi doonaa gobolada waxa ay qaban doontaa munkarka noocaas waxay hirgelin doontaa macruufka noocaas kambeynada miyaynu ka maqalay iimeye kuma jirto kuma jirta waa laga leefay waaya marka ilaahayna waxa uu tilmaamayaa madaxnimada dadka sababta uu ku siiya inay taasi tahayda cidda uu dooranayo madaxnimada u dooranayo waxa uu ka doonayaa waa hawshaa markaasaa ilaahay wuxuu uhi aladiina ukhrijuu min diyaarihim bikayri xaq ila an yaquuluu rabbuna allah walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd lahudimat shawaamicu wabiyacun wasalaawaatun wamasaajidu yudkaru fiiha smu allahi kaiira walayansuranna allahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu asalaa waaatow zakaa waamaruu bilmacruuf wanahaw can ilmunkar walilaahi caaqibat lumuur aayadda waxa horaysa walayansuranna allaahu man yansuru cidda ilaahay u hiilisa wuxuu ballan qaaday intuu dhaartay ilaahay waan u hiilinayaa hilimaadkiisana ha qawadiine wuu kaa qanciyey ilaahay oo wuxuu kuuhi inna allaha laqawiyun casiiz awoodna waan leeyahay ammaanna waan leeyahay marka cid awood bixisa anigaa ugu habboone haysaloogi marka cidda u hiilinaya waa iyo waa isku sifaysan yihin waa aladiina aladiina in makannaahum fi lardi waa kuwa haddaan madax ka dhigabaa ilaahw salaaday ogayaan sakaday bixinayaan dadka wanaaggana way farayaan xumaantana way u diidayaan way u diidayaan qofku hadduu hawshaa dadka u qabanayo inuu madaxu noqdo waa loo ogoliyay arrintani ma aha mid iminka soo bilaabantayna qur-aanku marka uu qiimaheeda sheegayey wuxuu tilmaamay annaha min wasaaya alxukamaa dadkii xikmadda badnaa ee qur-aanku ammaanay dardaaranadoodii bay ka mid ahayd waxa uu qur-aanku xusay waalid wanaagsan oo walad wanaagsan u fulinaya baabkan ah alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waa waalid wanaagsan iyo walad wanaagsan oo wacdiyayo ilaa wacdiga waxa ugu horeeya istaahila ee kaa mudani waa ooridaada iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga aqalka kula jooga waabay iska badantayba kuwaa inaynu ilowno aynu meelahaasun wacdiga ku badinno iyagiina ay si unuga yara haraadan yihiin oo qofkii uu ka sii socduu kitaabkii kala sii socdo iyagiina uu isleeyahay armay hadday ag joogaanba ka dheragsayn iyana isku isna uu ku qanciyo wax jiro weeye runtii laakiin bal in iyaga laga dhergiyo oo lagu bilaabo marka qur-aanku waalid wanaagsan ayaa wuxuu ku ammaanayaa waladkiisii wanaagsanaa oo u fulinaya baabkana alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar kaloo waa kuma kaas waalidkaa wanaagsan dee waa garatee waalidkaa wanaagsan kuma sheegaya luqmaan xakiim yaa bunaya aqimi asalaa waamur bilmacruuf wanha can ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ina dalika min casmi lumuur inankaygiiyow salaada ogoo wanaagga far dadka xumaantana u diid mar haddii baabka aad isu taagtana dhimbiilaa soo duulduuli waxbaa soo qarqarxaya markaa mal haddaad xumaan taataabato dee ehelkeedii way soo kaakacayaan iyadoo shaydaankiina uu ka dhex hadlayo oo uu soo jahaynayo ayaa wax ka soo duulduulayaane wasbir calaa maa asaaba iskaga sabir wixii ku asiiba ina dalika min casmi lumuur waxaa jira aayadahaasi erayga sidiisay u caddaynayan laakiin aayada xagga macno ahaan macno ahaan baabkan u xusayaa jiro tilmaamaya uun alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar laakiin macno ahaan uun eraygu uga dhex muuqanayo xukunka waxa ilaahay uu tilmaamayaa qur-aanka dhexdiisa waa aayadda tobnaade manaa xaggii tiradii aynu soo wadnay daliiladii baabka ilaa inagii nusuustuun baynu dareerinaynaa in baabkan aadaabtiisa ay ka mid tahay bal adigu markaa dadka wanaag farayso xumaanna u diidayso inaad tusaale noqoto inaad lafdigaaga tusaale noqoto si qowlkaagu baraka u yeesho oo qowlku bilaa barakuu noqonayaa hadduu qalbigu waafaqi waayo oo qowlkii iyo qalbigii kol haddii aanay iswaafaqsanayn qowlku nuxur iyo xigmad iyo baraka toona yeelan maayo dadka geli maayo ilaahay baa nimankii reer banu israa'iil buu la hadla waxau idhi ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waa sidee maxaa dhacay dadkii wanaaggii waa faraysaa naftiinniina waa ka ilaawaysa idinkoo kitaabkii ilaahay akhriyaya dadku hadday leeyihiin arrintani malaha dee culimmadunbaaba ku filanba oo waa wax iska sahlanba waxa qur-aanku uu tilmaamayaa qofka hawshan wada iyo ka ka hadhay inaan la timi karayn fii miisaan illaah ilaahay miisaankiisa kuma sinnaa dadka wanaagsan ee si fiican u fikirayana agtooda kuma sinnaa labadaa qabo qofka hawshan isu taagay waa nibraasul umma waa iftiinka ummadda ka ka fadhiistayna dee tilmaantiisa bal eeg ilaahay baa wuxuu uhi wadaraba allaahu maalan rajulayn axaduhumaa abkam laa yaqdiru calaa shay wahuwa kallun calaa mawlaah أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم qofka hawshan wada iyo qofka aan wadin iga dhagaysto laba tusaalaan idiin dhiibay baa ilaahay wey laba tusaale kala leeyi ka hore waxa weeye waa waa abkam waa qof abkamka maxaa la idhaha waa agnaan waa mid dam ah asaakitu can ilxaqi shayaanun akhras buu ahaa xadiid xasan iyo daciif ba lagu tilmaamay qofka xaqa ka aamusay waana shayaan waana aflaaye waa abkam ma hadli karayo laa yaqdiru calaa shayin wax khayra ma karayo wa huwa kallun calaa mawlaah bulshadana culays buu ku yahay aynamaa yuwajihu laa yaati bikhayr dhinacaynu u dirnana khayr inoogama keenayo adigu halkaa nagaga hagaaga hawshaa soo qabo waa sideedii halkaasaa madax looga dhigaya waa sideedii halkaasaa maal loogu dhiibaya waa sideedii waa horfadhi bilaa hogaamina ayuu isagu hayaa waa culays aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr meel kastaynu u diranna khayr kama keenayo kaasi waa mid kaasi waa labada nin mid ka mid ah waa aflaawe dhagalaawe ficilaawe markaa la marka intaaba la isu geeyey isagii baa la waayay weeye macnaheedu ka labaadna waxa weeyaan hal yastawii huwa waman ya'muru bilcadli wa huwa calaa siraatin mustaqiim alcadl wahuwa almacruuf waa qof macruufkii dadka faraya isagiina ku toosan labadaa miyaa ii simaysaan buu ilahay yidhi ma sinee talow dadka maxaa la farayaa ilaahay baa waxaa dadka la faraya inoo sheegay sida aayaddaha horeba ku cado waxa ilahay uhi ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanha cani alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi dadka waxaa la farayaa arrimaha dhowrka ah alcadlu waalixsaan waitaa'i di lqurba cadaaladda samafalka waxbixinta waxaa dadka la farayaa waa waxa munkarka la diidayaana wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi waa saddexdaasay iyaguna kusoo ururayaan foolxumo iyo dembi iyo gardarro waa godob ilaahay laga gala iyo mid ummadda laga galo halkaa waxaynu akhrinay saddex iyo toban daliil oo intuba ay xusayaan miisaanka iyo fadliga iyo muhimadda uu leeyahay baabkan in laysu taago axaadiista dhowr ka mid a aan ka soo qaadanno ducaynu u fadhinaa goodhawey maxaynu isu sheegayna inaynu ducaysano soomaa wakhtigii qaaliga ahaa ee ducadana waa joognaa waxaa ka mid ah had iyo jeer marka laga warramayo baabka ducada inuu qofku ogaado wakhtiyada fadliga badan ee ducada laga faa'iidaysan karo waxaynu haysanaa alxamdu lilah wakhti isasaara wakhti isa saarahoo ducadiisu ay isa saartay sii ratay isa sii dulbaxayso waqtiyada fadliga badan wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam ducada la aqbalaya jumcaha weliba saacatulijaabo casarkay ku jirtaabaa layihi allah inoo barakeeyo hoostuun ka wardide hoosta uun ayuunbaad ka ahriya xaggana waad ka dhagaysana waxaa la sheegay sujuudda waa haynaa salaad baynu fadhinaa waxaa kaloo waqtiyada ducada ku jira uma liyatakhayar min adducaa'i maa shaa salaada dabadeeda ataxiyaat wakhtiyada ducada waxaa ku jira adaanka iyo aqiimidda dhexdooda waqhtiyada ducada la aqbalo ee fadliga badan waa haynaa wuu inagu baxayaa adaankii iyo aqiimiddii bal hadda eegata isku biiriyo isu geegee ile xisaabta waa adiga isu geeye dolarki iyo danaaniirtii wakhtiyada qaaligaa waxaa ku jira habeenka leylatulqadriga waaba soo beegan yahayba allaha aqbalo wakhtiyada waxaa ku jira asaxar habeenka saddex afarta saacadood ee u dambeeya waa soo beegan yihi wakhtiga waxaa ku jira wakhtiga qalbi uu raqiiqa yahay ee uu jiricdasan yahay ee ilaahay u heelan yahay ee khushuucsan yahay waa maraynaa isagana allaha aqbale bal intaasoo dhan baad isu geynaysaaye ducadii aad riixayseed sii ridaysay baabkana asal u ah inaanay kugu soo noqonin alla inaguma soo celiyo wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa xadiis saxiixahoo xasana baan leeyahay albaani sida uu ku tilmaamaya xasan ibnu maaja buu ku sugan yahay caaisha warinaysa caaisha waxay tihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay nebi muxamed oo odhanaya muruu bilmacruuf wanhaw can ilmunkar qabla an tadcuu falaa yustajaaba lakum war wanaagga farax xumaantana diida intaa ducada laydinku soo celin arma wada kacnaama ku bilowna hawsha midkeenba midu qabsadaba waaya ducada si aan laydinku soo celinin wanaagga dadka fara xumaantana diida ummad yahay waa asalkii ducada lagu aqbalayay iyaba waa cajaa'ib waxa uu tilmaamayaa mar kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam si koob kooban baynu qaadanaynaa axaadiibtaynu dareerinaynaae inaan la odhanaynin hawshan dee culimmaduunbaa leh hawshan dee madaxduunbaa leh hawshan dabaqad gaaroo mujtamacabaa leh haa dadka kelmadoodu masmuuca ay tee la maqlayo ama hay-ad wax awood fulineed leh iyaga haa xilku uu ku sii weyn yahay laakiin xilkani ummadoo dhan buu u yaallaa xilkani kuma gaar aha culimmada looma doondoonayo marka balaayo iyo halkana waxyaabaha waxay arkayaan mid diinta caayo waxay arkayaan mid ilaahay caayo waxay arkayaan mid tuugaho waxay arkayaan mid xaaraan karinaya waxay arkayaan mid xumaan samaynaya sida war culimmada imaada imaka culimmadii dadka maxay wacdi waayeen wax culimmada adigu maxaa qabanaysa adiga maxaa lagu diray shaqadaadu maxay tahay adigu miyaad manaafaad ka tahay xagga khayrka hadda hawshaas inay mas-uuliyaddii ummadda tahay eeg oo inaanad macnaha tabartaada iyo cadalaadkaaga iyo muruqyadaada ha cadilin ha cadilin waxay muruqyadu kugu xoogaysanayaan maaha bahalaad jimiskan iyo waxaanaad qaadqaado laakiin waa kan alada xadiidka aan u fiirsan xadiidka caaisha warinaysa waana saxiixoo dee muslim buu ku sugan yahay caaisha waxay tidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu qaala wuxuu idhi khuliqa kullu insaanin min bani aadam calaa sittiina wa alaaimi'ati mifsal qofka bani aadamkaa saddex boqol iyo lixdan xubnood buu ilaahay ka abuuro uu ka koobanya dhakhaatiirtu markay tiriyaan way dhammaystiraan lafihiisa iyo mafaasisha xubnaha waa sidaa uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam culammada casrigu marka ay tirinayaan weliba ee muslimiinta ahay saddex boqol iyo lixdan xubin baa qofku uu ka kooban yahay saddex boqol iyo lixdan kaa xubin waxa ay kugu caafimaadayaan waxay muruqyadoodu waxay tamar ku yeelanayaan waxa roomatiisanka laga ilaalinaya roomatiisanka roomatiisanka waxaan u leeyahay odayaashu ka gala halkaas mafaasiisha iyo islaamaha qofkii oo kici waaye islaamay maalin dhawe tiri waanu soomi kari waaye dhakhtarkii markuu yaro baaray wuxuu uhi wadnuhuba wuxuu kula gariiraya waa roomatiisa dabeedna kinin buu qorahoyo waa ladnaaday bay leedahay bal haddee mafaasiishii waxaa ka dawa markaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam faman kabara allaha waxamida allaha wahallala allaha wasabaxa allaha wastakfara allaha wacazala xajaran can ariiqi nnaas aw shawkan aw cadman can ariiqi nnaas waamara bimacruuf aw nahaa can munkar cadada tilka sittiina waalaamiati sulaama fainahu yamshi yowmaidin waqad zaxzaxa nafsahu can innaas waa in karaynown maaha wax badan oo meel kale laga soo dhoofinayo farmasina laga soo iibsan maa kharashna kuma baxayo dictorna uguma tegay sidanta waa in kuuba dhib yarba waa intaad halkan wardigii uunbay kusoo ururaysaada iyo kelmadii khayrka lahay waa takbiir allahu akbar walxamdu lilah laa ilaaha ila allah subxaana allah astakfir allah wadadaad xashiishka ka qaado dadkood wanaagga farto xumaantana u diido saddex boqol iyo lixdan un ka dhig saddex boqol iyo lixdan unbaad intaa ka dhigay alamru bilmacruuf walnahyu can ilmunkar mid ka mida ka dhig intan kalena tiriyo far iyo tusbax waxaad ku tirisaba yay kaa baxsaninuun intaasina tiri saddex boqol iyo lixdan saddex boqol iyo lixdankii xubnood bay isku beegmayaan naarihiibaa ilaahay uu kaga nabadgelinaya naartiibuu kaga nabadgelinaya dee marabkuna naaruhunbuu ka yidhaahdaa allah inaga wada najeeye marabkiiyo naartaba waaya waajibkan in ummadda u wada yaallabaynu xusaynaa oon wadaadna lagu soo ururinayn mid madaxana lagu soo ururinayn haa kuwa waynu ku celcelinaya oo xilka weyna saara rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta wuxu uhi war waddadaa iska daaya waddadaa aad fadhiisanaysaan iska daaya ee dumarka eegaysaane dadka wax ku leedihiina waxun kaa dhacdhacayaan wax kaa siibsiidanayaan iska daaya mee kama maaranna bay idhaah walaa innagaaba inagu sii badantao wax ku iibina iyo dabakaayo inay wax la fadhineen kolkaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam haddaydaan daynayn war dadka wanaaggana fara xumaantana u diida ilaan intaasoo qofoo sillan baa soo maraya mid cabsan baa soo maraya tu cadar isku shubtay oo faydfaydhatay baa soo maraya mid dadka jeebkooda u dhacay baa soo maraya mid madaxoo wax dulmiyayaa soo maraya dee kelmadii dhiibo oo risaalada gudbi buuhi haddii aanad halkaa haddii kale aqalkaaga ku libidh waajibkaa haddii aad fulinayso halkaa istaag baabkan isagoo la isu taagaa sida imaamu nawowi uu ka warramaya imaam nawowi raximahullah saxiixu muslim haddii aad akhrido baabkan markuu marayo toloma laba bayt baan idhaa maqaal aad u dheer oo cajiiba oo qiiro badan oo dadkaba jiritaankoodu inuu baabkan uu ku xidhan yahay uu kaga warramayo ayuu soo naqilaa oo aad ka- ka raasici karaysaa inaan waqti u haynin baabkan isagoo la isu taago waa cisbat lumma min al- min altahluka aw ilhalak ummaddu halaaga kanay kaga fakanaysaaba baabkan oo loo dhaqaaqo ayaa halaagga lagaga fakanaya sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau idhi nebi kastoo ilaahay uu soo diro iyo dee qof kasta oo madax oo uu ilaahay ma- madax ka dhigaba laba ummad laba la taliyayaalbaa ka agdhow dadka ku soo ururaa waa laba qolo qolo khayrka u sheegaysa oo wanaagga faraysa iyo qolo sharka u sheegaysa kuwa ilaahay wanaag la doono waxa uu waafajiyaa kuwa khayrka u sheegaya inuu taladooda qaato ka kodada iyo karkaarka weydaaranaya afka goosanayana kuwa kalunbuu talada ka qaataa dhinacan baa laga madoobeeyaa wuxuunu isidaabaa uun kuwan kuu sheegaya waxan ayaa horumarka iyo ilbaxnimada iyo caalaminimada iyo waxaasi ay ku jiraan waa kuwa ku rasaynaya wixii kaafirka iyo gaalka iyo diinlaa-u aaminsanaa kuwa ku akhriyaya dhegta kaga haya ayuumuu maqaaladooda qaata diin iyo islaamnimo iyo akhlaaq cidda u sheegaysana wuxuu idhaahdaa maya kuwaa iga dah dabeetana waa kaa marka labadaa qolo ayaa haddii ay ku guulaysato qolada wanaagga faraysa waa ilaahay baa ilaaliyey qofka haddii kalena halaagsan allahayna badbaadiye qofku baabkan siyaabo kala duwan buu u gudbinaya alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar marka la leeyahay macnihiisu ma aha uun inuu qofku ama wacdi kulul iyo khudbad naariya meel isla taago ama dhaliilo fara badan iyo waxyaaba akhriyo laakiin nasiixada laftigeedii nasiixada macnaha taa wixii xumaa in si adag loo diidaa waa sax laakiin talada laftigeedii qofkii si nas si dabacsan oo hoose aad wax ugu sheegaysay eed wanaagga ugu sheegaysay iyada laftigeedu waa baabkanun baabkanun bay soo gelaysa macruuf kastoo la isu sheegaa baabkanun buu kusoo ururaya sidaa daraaddeed ayaa baabkan marka bulshadu ay ku tallaabsanayso waxyaabo badan baa laga ilaalinaya intaba nabiga inaga saxaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiidtan dhowrkaynu soo wadna ay sheegaysaa baabkan yaa loola dhaqaaqayaa talow in wanaagna la faro dadka xumaanna loo diido ma waxaa loo sheegayaa uun odayaashiiyo islaamaha macaamadaa loo sheegayaa ma raciyadaa loo sheegayaa mae madaxda kow ka ah madaxda ayaa kow ka ah halka waxna ka toosaan waxna ka xumaadaanba iyaga ah mindida daabkeeda iyagaa haya isteerinka ummadda iyagaa haya oo kolba dhankay u qalloociyaanba arrinku noqonaya iyagaa laga bilaabaya rasuulku sal allahu calayhi wasalam maalin buu istaagay isaga oo khudbadaynaya xadiidkuna waa saxiix weeye qaama khatiiban fa kaana fii ma qaal waxyaabuu ummadda ku wacdiyey waxaa ka mid ahaa alaa laa yamnacanna rajulan haybat nnaasi an yaquula bixaqin idaa calima waa ardadyahow qofku haybadu cid ka haybadaysanayo yay u diidin inuu xaqa sheego haybadu qofkan madaxdaa ka haybaysanaya ama u habranayo ama uu leeya wallaahi hebeladaad waxaa ku soo yaro qufqufto oo waxa aad sheegsheegto wixii uu kuu qori lahaa iyo wixii uu ku siin lahaaba cadilmi ama isagaba baqa uu ka baqayo yay u dhicin taas ka caamada iyo ka culimada iyo ka shaarica jooga mid walba codkaa waa looga baahan yahay mar kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waajibkan isagoo inoo wada yaaloon cidna looga mildhaaweyn isagoo tilmaamaya xadiidkii caankaha wuxuu uhi addiinu nasiix diintu waa talo diintu waa dan diintu waa wanaag ilaahay bay u tahay oo kitaabkiisay u tahay oo rasuulkay u tahay madaxda muslimiinta u tahay iyo guud ahaantoodaba nasiixada waxaad gudbinaysaa markaad alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar baabka aad isu taagayso baabkan isaga ah sidaa madaxda loogu jahaynayo ee marka hore siyaabo kala duwan oo macaan oo looga dhaadhicin karo hadday mari weydana sida uu ku fahmayo loogu sheegayo waadixa ah sidaasoo kale ayaa madaxduna raciyadooda ay ugu sheegaysa iyagoo dabcan tusaale ah ile qofka waxba sheegi karama haddaan tusaale ahayn wanaagga isagoo tusaale kuwa madaxduna sidaa loogu waaninayaba iyaguna raciyadda ugu waaninaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa tadbiiqaadkiisii baabkan siduu ugu camal falay nebigu ee u dabiqu u fuliyey ee uu tusaalaha inoogu ahaa baynu wax ka soo qaadanayna in asxaabii uu meel u diro wuxuu ihi soo ururi dadka halkaa degan sadaqadooda soo qaadiyo sekadooda markii uu ninkii asxaabiga ahaa keenay wixii uu loo diray ayuunbuu in yarunbu ku lifaaqay uun wuxuu idhi intaasi dee la ixisaabiya waa xoolihii ummadda waa sake iyo sadaqa iyo dee wixii la iisoo dhibay waa taa wa haadaa uhdiya ilaya intaasuunbuu ka yaro daba tuuray intanna aniga waa hadyadaan leeyahay war ha odhanin lahaydhaa rasuulku sal allahu calayhi wasalam ninkii dhaguhu ka raacayo waxa uhi wamaa fahallaa jalasta fii beyti abiika wa beyti ummik xataa taatiyaka hadiyatuka in kunta saadiqan oo maxaad u fadhiisan weyda xaafadiinni gurigii aabbaha iyo gurigii hooyada maad iska fadhiisatid ood eegtidba hadiyaddu inay kuu timaado waa haddaad run sheegaysabe arrinku sidaad u tidhi hadduu yahayba weeye oon wax kaleba kuu wehelinbe maxnaa goormaad odhan kartaa waroo hooyadaa u tag ama aabbahaa u tag ama gurigii hooyadaa qabo waa arrin adag wey lahjadu ninka nebigu kula hadlay beeg calayhi salaatu wasalaam gurigii hooyadaabud ama kii aabbaha maad fadhiisatid ood hadiyad heshi macnaha shaarkii dowladdaad huwantay iyo awooddii maamul waxaa iska macruuf ah qof aan hadiyada iyo waxba toona heleen cidina salaanteen markuu kursiga fuulo bal kursiga uga kaca min wax yar loo qoro macnaha waa xadhag xidhasho la yidhaahdo mar un baa wax kaaga xidhbi doonaa marka haybadaad ku faa'iidaysanaysaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkan dabeedna aad buu uga hadlay maalka ummadda oo la cunay iyo khatarta uu leeyahay iyo maalinka qiyaamaha qof waliba wixii uu cunay oo la isa soo dulbuuxiyo inuu intuu la soo carraabo isagoo la hindiwaasaya ayuu ilaahay hortiisa la iman doonaa dabeedna marka la arko qof buuro dhan ku raran ayaa la odhanayaa kaasina waa noocii hantida ummadda cuni jiray midba waxbaa lagu garanaya dembiilayaasha ninka islaamihiisa u kale axda allah inaga nabadgeliye waxaa lagu garanayaa dhinacda qalalaya ka riba cunaha ah afka iyo caloosha iyo meelaha daloola naaro ay ka soo boodboodayaan naaraha ka soo fatahaya ama saasuu u circiraya sida aayaddu ay tilmaamayso qofkan xoolaha ummadda cunana waxbaa lagu rarayaa dabeetana isagoo dirgal buu imanaya qofka ballanta jebiya calaldheeroo kan baabuurta hay-adaha ku rakiban oo kale ah ayaa xagga dambe ka babanaya khadratu fulaan ibnu fulaan ballanfuridii hebel hebel ayaa ku taalla dadka looba sharxi maayo waxay ku dambaabeena halkaasaa laga arkaya ilaah intaaba naga xayuubi xataa maca alxayawaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar baabkan marka uu dabiqayo xataa dhibka lagu sameeyo xayawaanku ka dhiidhiyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maaha basharkoo qura maalin maalmaha ka mida rasuuluna alkariim ilmucadam calayhi salaatu wasalaam ayaa isaga oo soconaya ayaa waxa uu soo maray awr buu soo maray meel ku xidhan awrkii markuu nebiga isha qac ku siiyey ayaa xanna wadarafat caynaah wuu ololay cida geela maxaa la idhaahdaa wuciyay ha odhan geeljiru ay kugu qoslayaane wuu ololay baa la idhaahdaa markaasaa awrkii baa ololay ololka kii dabka maaha waa cida geelaa la idhaahda wuu ololay indhahana wuu ka ilmeeyey subxaana allah intuu ololay ayuu awrkii ilmeeyey markuu nebi maxamed arkay naxariista naxariista basharka xayawaanku way dareenaan xayawaanku ka u naxariisanaya kale way kala yaqaanaan kolkuu arkay inuu cabanayo ayaa nebigu fa masaxa difraa tawaadu ka masaxay tawaada waa qadaadka geelaa tawaada laydhaa halkaa qoodha madowga uu kaga yaallo ayuu ka masaxay nebigu kolkaasuu aamusay oo uu nafisay oo ololkii iska daayay nebigu wuxuu uhi man rabbu hada aljamal waar awrkan yaa leh liman hada aljamal nin ansaarta ka mida baa yimidoo wuxuu idhi anigaa leh rasuul allah nabigu aad buu canaantay oo waxau hi afalaa tattaqi llaaha fii hadihi albahiina war neefkan ilaahay gacanta kuu geliyey ee xoolahaaga maad ilaahay ka cabsatay war maad ilaahay ka cabsatay ittaqi illaah allatii mallakaka allaahu iyaaha fainahu shakaa ilaya annaka tujiicuhu wa tud'ibu cabashu soo gudbiyey buuhi awr awrku wuu cawday wuxuu ku cawday inaad gaajo iyo culays isugu darto gaajo iyo culays yaa iska xejinaya waanaad dhibtaa oo culays badan baad saartaa xamilkiisa ka weyn waxa kaloo gaajona waad ku dishay ka daabo marka waxaad arkaysaa baabkan inaan xataa loo fudaysan karinoo dee haddaad aragto dameerlihiio foosta iyo badhliq siiyey oo ku raray ama garaa'id ciiddaa ka badan saaray waxaad tidhaahdaa intaa ka daa intaa laba jeer u soo noqo imisaad ku soo qaaday waxaan ku soo qaaday soddon kun tobankan kun hooyo laba jeer usoo noqo ka kala dhig ilaa wuxuu la cararayo bahalkan u rafaadiya waa lacaga af madhan waxaa ka wanaagsan adiga oo in ugu lilaa in lacaga adoogu lifaaqa saasuu kugu maqlayaa mararka qaarkooda hadduu wacdigu mari waayo dee lacagba ugu dar wax badan ku yeeli mayse miisaankunbaa lagu saarayaa xasanaadka haddaad qowl iyo isugu darta cadiyo labadaba eh waaya dibidii beeraha qodaysay baa la mida iyaduna aahaarta waxaynu ku khatibi lahayn bal kelmadaha xikmadaha ah ee culimmadeennii qaaliga ahaa aynu ka dhaxalay ee kutubuhu ay qorayaan iyo maraajicda iyo taraajimka sidaynu horeba usoo xusnay baabkan xudayfat bnulyamaan saaxibu siri rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray inuu ka mid yahay arkaanu islaamka isagoo aragtidiisa iyo miisaanka uu ka qaatay la noolaanshihii uu la noolaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabaduu kaga sii ladhayba waxa uu leeyahy alislaamu amaaniyatu asum alsalaatu sahmun wazakaatu sahmun waljihaadu sahmun walsawmu sahmun walamru bilmacruufi sahmun walnahyu cani lmunkari sahmun walislaamu sahmun sahmigu waa qaybo islaamku waa qaybo qaybihiibuu ayuu laba ka dhigay wanaagoo la isfarana midbuu ka dhigay xumaantoo la isfaranalaysu diidana midbuu ka dhigay wuxuu kusoo gebagabeeyey waqad khaaba man laa sahma lahu qofka intaa ka qabaybaa calaflaawo ah arintaba isku koob wey maymuun ibnu mihraan ayaa wuxuu tilmaamayaa saaxiibtinimadu inay baabkanba ku salaysantay markaasaa waxa uu idhi nin saaxiib ay ahaayeen baa wuxuu ku ihi qul lii fii wajhi ma akrah faina arajula laa yansaxu akhaahu xataa yaquula lahu fii wajhi maa yakrah waar qofku qofka kale saaxiib lama noqdo ilaa uu hortiisa uga sheegi karo wuxuu diidayo saaxiib waxaad ii noqon kartaa buuli waxaanan jeclay inuun karaahiyaysanayo marka aad dee ii sheegtee tidhaahdo waxaa iyo waxaa iska daa heblow eed wanaagga ifarto xumaantana ii diidta ad ii naseexayso markaasaad saaxiibisay buuli haddii laakiin aad indhaha isugu kay qabato oo aad ii aamusto markaynu kala tagno un aad daldalanto oo waxaad sheegto dee saaxiibtinimo taa lama idha waa cadowtinimo waa cadowtinimo wey iyo kuwiirsi sufyaan athawri imaamka jaliilka allaha allaha u naxariista raximahu allah ayaa wuxuu hi idaa amarta bilmacruufi shadadta dahra almu'min waidaa nahayta can ilmunkar arqamta anfa almunaafiq war marka aad wanaagga farto dadkii mu'miniintaa waad xoojisay ee hawshan wadee taageeray macnaa taageerayaashii khayrkaa doqotay marka aad xumaanta diidana sankaad munaafiqiinta ku dhufatay buui darada arrintaa haddii qofku isu taago qofkii mas-uulkaa midal hadduu doono inuu xumaan wax ka qabto dadkii isxil saaray hadday doonaan xumaanta inay wax ka qabtaan culimmadii hadday doonaan xumaanta inay diidaan acyaantii hadday doonaan xumaanta inay diidaan oy taageerayaal waayaan ka war wax taageero isgarab taagan hadday waayaan laakiin qofku markuu dhaa war waxani waa ceeb wey waxani xumaantaasaa meesha jirta waa inay intaasoo nin hareerihiisa ka soo baadaanay intaasoo dumari waa run markaa tuuggii wuu shiikayaa sida shaydaanku iskharinaya berigii hore way badnaan jirtay arrintaas laakiin wakhtiyadan dambe nuxuustu sii badatay waxaad moodaysaa haddii qof munkar samaynayo qof isu taago in loo aamusayaba oo dabeetana wax la qabtaba uu waayay imaamu axmed raximahullah ayaa baabkan u ka warramaya dabcan howl badanina way ka soo qabsato wuu u naafoobay axmed ibnu xambal ragga calanka u siduu ahaa baabkan raximahullah jeel buu ku galay oo madaxweyneyaalbaa isu bedelay siduu jeelka ugu jiray qur-aanku waa makhluuq oo waa la abuuray isaguna maaha buuha waa sifadii ilaah iyo kalaamkiisa iyo makhluuq maaha waa ninka qabta baa lay niman muctasilaha iyo madaxiyo waxbaa isu isu soo dhex furo waa la ysu kaashado waa la figeeyo waa la ysu jabiyey jeel baa la dhigay askartii garaacaysay baa ka yaabtay markii afarta calaamcalo ay soo dhaceen bay yidhahdeen axmedow is-eedmaye maad wuxuun iska tidhaahdid inkaartan annaguna aanu ka baxsanay ilaa askar baanu amar baanu fulinaynaaye waxaan si unba si aynu isu u kala nabadgallo bal maad wuxuun iska tidhaahdid bay markaa wuxuu ihi maya arrintu axmed maaha ummaddaa dabadda taagane odhanaysa axmed muxuu yidhi ayaan eegayaa buuhi caqiidadooda iyo mustaqbalkooda haddii anugu aan nabadgala dee kuwaasa halaagsamaya bui jidhkayga kuwaasa ku furanaya axmed baabkan uu ka warramay dabeetana wuxuu in rifqi lagu fuliyo in lagu fuliyo alla kacabsi iyo khushuuc qofku uuna safro wixii dhib ka soo gaarhaya asmaci baa wuxuu idhi cataa bnu abi rabaax imaamkii jaliilka ahaa la odhanayay ayaa wuxuu u galay ninkii la odhan jiray cabdulmalik ibnu marwaan ee madaxda dowla umiya ay ku abtirsanaysa cabdulmalikna dee berigii hore waxa uba ka mid ahaaba fuqahada madiine fuqahadii madiine uu ka mid ahaa ee cilmiga loola noqon jiray iyo masaa'ilka fiqiga ah laakiin kolkii uu kursiga fuulay waxba waa rabadaana ku xeel dheeraan mayne ayuu yara simbirixdo sibaa wax ka yara noqdee ilaahay dhammaanteena ina wada cafiyo waaya waxbaa ka duulduulay cadaa baa u galay oo u waaniyey iyadoo dad fara badan oo madax ah iyo qabaa'ilkii ay la fadhiyaan hareeraha laga fadhiyo lix arrimood buu ku wacdiyo wuxuu uhi waria waar xaram xarameynka iska hagaaji xarameynku waa burbursan yihiin xoolahada hayso ku camiro ku dhis war waxaad iska ilaalisaa ubadkii muhaajiriintii iyo ansaartii nebi maxamed taageerayaashii nebi maxamed iyo asxaabtiisu carruurtay ka tegeen waar iska hagaajiyo xoolahan aad gacanta ku hayso ee reerkiinna aad ku horayso war raggaa wax ka sii nimankaasaa khayrka usoo cabe wataqi llaaha fii ahli fuquur waar waxaad ka cabsataa dadka difaaca muslimiinta ku jira ee furamaha ee cadowga hor jooga war kuwaa mushaharkooda u hagaaji war arrimaha muslimiintaee dayacan aad uga warhay wattaqi illaaha fii man calaa baabik falaa taqfal canh war dadkan albaabadaada taagan ee muraadka wada leh ee borigaadhka midhan aad hor dhigta ee geydhkaada ay ku gudbaye soo dah oo muraadkooda ha sheegtay lix arrimoodoo noocaasa buu sheegay soo fadhiista buuo sariirtan fuul meeshii dheeraydu fuushanaa buu fadhiisiiyey wuxuuhi intaasoo arrinba waanu qaadanay mar haddaad intaa qaadatay dee iskaba tegay waar dhegaysta markhaatiunka ahaada wuu dhaadhacay wuxuuhi kaalay kaalay cadaayow intaasi intii dadkay ahayd intii dadkana kaa aqbalnay adigu maxaad codsanaysaanu ka aqbalaa bal adigu codsigaaga sheeg buui markaasaa wuxuu ihi maa lii ilaa makhluuqin xaaja waar anigu wax muraadahoon makhluuq u leeyahay ma jiro ilaaha khaaliqa un baan muraad u leeyahay kaana waa iska warhaynaa waanaan ku kalsoonahay si aan isku ogaana marka cabdulmalik de waa nin faqiih oo cilmi leh waxa uu ihi haadaa wallaahi sharaf haadaa wallaahi sharaf haadaa wallaahi sharaf wallaahi sharaftu waa taa sharaftu waa taa sharaftu taayada maaha iyo kursigan la fuule waa istinaaga istinaaga iyo kaaftoonaanta iyo codkaa buuxee wax lagu odhanayo kaasaa sharaftu ay ku jirtaa wuu alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar walaalaya fawaaid aad u badan buu leeyahay culimmadu ay tiriyaan fawaaidka in yaroo kooban aan ka soo qaadanno waxaa ka mida daliilun calaa kamaali iliimaani wa xusni lislaam qofka baabkan isu taagay ee isxilqaamay xilkan isa saaray noocuu doonayaba ha ahaada bulshada waxay taasi ka turjumaysaa in iimaankiisu nool yahay dareenkiisa qalbiguna inuu sarreeyo arrintani waxaa ku xidhan sacaadat lmujtamac sacaadat lfardi waaljamaca dalka iyo dadka iyo diintuba taasay ku hagaagayaan hawshanoo la isu taagaaday ku hagaagayaan baabkan isaga ah haddaynu u kacno sharku wuu yaraanayaa khayrkuna wuu baahayaa ilan leg dambay ku jiraan sharka iyo khayrka marka khayrkii uu taageerayaal badan helo wuu baahayaa sharka iyo ehelkiisuna way shiikhayaan oo way yaraanayaan aadaabta iyo akhlaaqda aynu doonayno aynu ubadkeenna la doonaynonu eryaheenna la doonaynaynu ehelkeenna la doonayno haddaynu madaxnay racyadda aynu la doonayno tanay ku baahi karaysa qofku markuu waayo tusaalayaal xun dad xumaanta ku faanayo oo ku xaragoonayo oo dhiirinaya markuu waayo ee uu arka dad wanaagga iyo qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan ku xaragoonayo ku dayanaya ila waa la isku daydaae wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa bay yidhaha soomaalidu wax la kala qaado cudurka ugu dhaqso badan uu ka mid yahay munkarka iyo dembiga ruuxulukhuwa walaaltinimada ayaa soo noolaata oo qofka caqliga lihi markaad u naseexayseed la taliseed wanaagga farta xumaantana u diidda wuxuuna wallahi kaasuma kaa naxaya oo intaasoo cishuu ku toosiye waa muraayad aad leedahay kaasaa kaa naxayu odhanaya waa sababu najaati fi dunya waalaakhira waa siru afdaliyati lumma ummadani sirta ay ku fadli badatay weeye waa sababun lilnasri waltamkiini fi dunya waxaynu awood ku helaynaa ma aha dhugdhug iyo meelo kale aynu ka xadhig xidhanne waa ilaahay aynu ka xadhig xidhanno oo amarkiisa unaynu si toosa u fulino intaasoo daliil baa xusaya intaasoo xikmadood baynu soo akhrinay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inagu anfaco waxna lagama maarmaanahoo faa'iidadu ay imanaysaa inaynu noqonno min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana dadka intay qowlka dhegaystaan dee ficil la yimaada ficil la yimaada allah inagu anfaco wallahu aclam bismi illaahi raxmaan raxiim qaybtaasi waxay ahayd qaybtii koowaad ama kelmaddii maanta aynugu talagalnay qaybta labaad waxay noqon doontaa su-aala aynu sheekha runtii weydiinayno su-aalahaasi waxay u badan yihiin runtii maalmo sharaf leh khaasatan maalinkii ciidda ayaa soo dhow dadkuna inta badan fasaxaya ayay galaano way nasdaan bal marka waxaa sheekh su-aaluhu hayay inta ugu horaysa maalintii ciiddu waa soo dhowdahay maalmaha ku xigana fasax bay dadku iskaga jiraan maxaa sharcigu inoo sheegay ee farxaddaa lagu muujin karaa hadday tahay dhinac walba maalmaha maxaynu qabannaa innagoo farxadda maalintaa muujinayna bismi illahi raxmaan raxiim farxaddaa runtii waxaynu ku muujinaynaa inaynu horta shucuurkeenna ka muuqato waajib ilaahay inaynu soo gudanay ilaahay baa wuxuu ihi yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr walitukmilu lcidda walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun waa la mahadnaqaya walitukmilu lcidda inaynu tiradii ilaahayna faray dhammaystirnay baynu ayaynu ku faraxsanna markaasaynu nicmada aynu helay oo nicmadii diintaa baynu ku faraxsanna ficil baynu ku muujinaynaa qowlna waa ku muujinaynaa qowl baynu ku muujinaynaayo markaynu isa soo qaabilaabaynu leenahay taqabal allaahu mina wa minkum taqabal allaahu mina wa minkum allah idinka aqbalaa idinka allah naga aqbala annagana ilaahay naga wada aqbalo ficilna waynu ku muujinaynaayo dee cibaado wanaagsanna waa badinaynaayo tahajudkii iyo cibaadadii habeenkii joojin mayno cadiyada iyo gacanfurnaanta iyo deeqda iyo allabariga iyo sooryadana waa badinayna sooryada waa in masaakiintu waxay kala cunaan ay waayaan habeenkaa iyo maalintaa iyo maalmaha ciida rasuul llahi muxamed sal allahu alayhi wasalam waxa uu leeyahay ayaamu ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala waa ciidda iyo saddexda maalmood ee ayaamu tashriiqe ka dambeeya waa maalmo la cuno oo la cabo oo ilaahayna la xusa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa cadiyadii iyo cibaadadii baa la ysku daraya haddii ay noqoto tarwiix iyo dhaqdhaqaaqyada qaarkood in la sameeyo ciyaaro waa la samayn karaa aan dembi ku jirin dhallinyarada iyo dumarka qaarkood oo asturan oo guryahooda jooga waxyaabaha qaarkooda lagu ciyaaro way ku farxi karaan marka aadaabtii fiicnayd ee islaamka la isticmaalayo niman xabashiya baa halkaa ku ciyaaraya oo hab taatika ah oo warmo iyo gaashaamo iyo habkii dagaalka ayaa halkaa ku ciyaarayeenoo caashoo eegaysuu nebigu uhi miyaa daawan ilaa dumarku waa maatiye markaasay tidhi haa bal xaggaygan dambe istaago aan ku asture halkaa ka daawabu markay ka xiisa dhacdayna iska dhaqaajibu hablo yaryaroo xoogaa majaajilooyin oo yarya heeso yaryar tirinayo oo aan dembi ahayn oo nebiga ag fadhiya ayaa abubakar baa u yimid oo ciribta ku dhufta buuhi ka dhaqaajiyo u huroof markaasuu ihi iska daa waa waa dhallinyaro yaryare mar hadday maalin ciida tahay waa isaga dulqaadanayna qolo waliba ciid bay leeyihiin wax munkaray samaynayeen may jirin laakiin erayay ku dhawaaqayeen dad da'doodu ay yar tahay oo yaryarna way ahaayeen oo carruura oo hablo yaryarana way ahaayeen markaa nebiguna wuxuu diidaya naxdinta ay naxayaan iyo waxaanoo aan munkar ahayn haddii ciyaaro lagu farxayana waa waxaan dembi ahayn wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekh waad mahadsan tahay su-aasha kale waxay tahay dadku dee waa kala duwan yihiin oo farxadda qolob sibay u aragtaa waana la wada ciidi doonaa insha allahu tacaala dadka qaar baa hodheellada waaweyn bay tegayaan masey camiranayaan heesaha jaaska muusiga isdhexgalka waxa meesha ka dhacaya ee stijiida waad yaabaysaa qoladaa iyo qolo kalena meel kalaa loo saarayoo waa xagga dumarkaoo hablihii yaryaraabaa la kaxaynaya markaasaa meel koofeero halkanaa la geynaya hooyooyinkiibaa qaar baa iyagu noocaan caqligoodu noocaa iska yahayo iyaguna cararaya anigana timaha sidan iga dhig sidan kalena ka dhig sidan kalena ka dhig markaasaa dawooyin la isticmaalaya kala duwanoo midabkii bedelaya bal sheekh maalmaha ciid iyo arrinkaa la samaynaytaana ka warran waxaa ku qosashee baa filaya waxaa idiin muuqday sawirkay leedahay arrintaas sawirkeedii baa muuqday sidan aynu u miyirka qabno ee aynu isaga khushuucsannahay ee aynu isaga asturannahay iimaankuna isaga weyn yahay unbaa la ciidaya dabeetana maalinta ciidda waxaad odhanaysaa maxaa kuu soo saarayba magaalada hablihii yaryaraa dhakadaa loo wada qaawinaya hablihii yaryaraa iyo inaan odhan hablo naaskii ka muuqda oo qaangaaday ayaa madaxii loo qaawinaya oo toob garanna loo gelinaya oo haaf ku dhajisan loo gelinaya laga yaabaa waalidka qaarkood inay u iibiyeen haafaf hablaha ku dhajisan intaan wakhtiga ciiddu gaadhin ka bedela ka bedela haafkaa dabada kaga dhegan hablaha waa moodo liidatee bacadlayaashana ha ka ceeshina baynu leenahay iska daaya baarak allahu fiikum waaya dabeetana waxaa soo wada baxaya uun hablihii yaryaraayoo wada qaawan ayaa soo baxaya xaasaska qaarkood baa dhakada iska qaawinaya siiba dadka dabadaha ka yimaadey dhakadiibaaba la iska qaawinaya waa laga tuurayaaba waa laga laydhinaya bay ku odhanayaan waa dhibaato wey arrin aad u cajiiba wey waaya waxa iyaduna soo raacda carruurta laftigeediio dee dhaqankii markii hore dadku uu iska lahaa iyo xishoodkii iyo asturnaantii iyo cidfadiiba meesha ay ka baxdo oo sawirkoodu u yaro muuqdo uun caruurtii lagu dawarsanayo oo caruurtii uun intuu qofkii lix iyaala soo kaxaysta xaqalciidkeeda dabeetana meeshiiba yool un qofkii ay noqonayso qofku xaqalciid ha bixiyo laakiin tasawulkan dariiqadan caruurtii lagu tarbiyadaynayo inay ciddii ka soo horbaxdaba wax weydiistaan yay wanaagsanta ilmihii wuxuu odhanaya waxan waa wax caadi ah dabeetana kii uu ciiddii weydiiye berrina u weydiinaya saa dambena u weydiinaya ilmihii yaraaba loo naxariisan maayo kii soo dhowayn lahaa ee kaxayn lahaa wuxuu odhanaya dee xaqalciid buu ku weydiin xayraankuna waa iska badan yihin arrintaasina waa arrin labaad oo muuqata arrinta saddexaad iyaduna muuqataa waxa weeye sida la sheegayo hudheello xidhnaa markii hore lagaba yaabo berigii hore inay caadi ahaayeen in la kala bixiyo oo layr badan lagu shido oo kabarada la dhigo oo dabeetana hablihii iyo inamadii intay isdhex galaan la yidhaa waa caways caways baa la samaynaya waa la tumanaya waa la jaasaya macneheed waxa weeyaan rabadaan baxdayba xaaraantiiba xalaal noqotay sawirku miyaanu caynkaa wagayn sawirkii wuxuu egaaday waa layna fasaxayoo cafaariid cafaariiddii baa soo baxsatay oo inala fuqday oo inala kacday inana waynu isdhiibnay sawirkii saasuu u muuqanaya farxaduhaa waa la fadxaya waa la farxaya laakinahaa fii xuduudi alxalaal xalaashunbaa laga baxay xalaasha dee lagama baxayo xaaraantu dee mar walba waa xaaraan wakhtigani waa wakhti aad u qaaliya oo ay wakhtiyada ilaahay naarta uu ka xoraynaya dadka weeye ciiddan lagu soo gebagabeeyey rabadaantu marka dee taasi ma xalaaloobayse wuxuunaan u malaynayaa su-aashu inay wacagelin uun tahaye waa arrin ay u baahan loo baahan yahay inaynu ka feejignaana haddaynu waaridkana cid waliba
bimacnaa waxaan ka fahmay sheekha waxaasi isqurqurxinta noocaasee xun iyo dawooyinkaa midabkaliya hodheelladaa lagu tumanaya waxaasoo dhani waa diin la-aan ee ha layska ilaaliyo sheekh waxaad ka warantaa weli su-aalahaasaan ku jiraaye waxaa jira qolaba meel bay ka soo gasha habeenada soo socda bal aynu raiislayaasha hor tagna haddaba xaggii raiislayaasha aynu kacayna moodeelka ugu dambeeyaan kuu samaynaya xagganaan kaa qoraya ka yaro xaggan kalena waan kaa qoraya xagganna waan kuu yaro dheeraynaya bal qoladaa ra-iislayaasha iyo caruurtan isgalay maxaad ka odhan lahayd sheekh iyagana
raisla haddee ha odhan maxaa loo soo qaaday raislu miyaan muslimka ka mid ahayn bulshadu waa bulshadeenni qolo u kala qaadi mayno dabaqadna u kala qaadi mayno yaryar iyo waaweyn laakiin markaynu dee baabkii baynu macnaha su-aalaha waxaan u fahmaynaysa in la tadbiiqinayo waaqicana aynu ka muujinayno baabkii aynu ka soo warramaynay ahaa wanaag la ysu sheegay iyo xumaan la ysu diido waa tadbiiqaat camaliya fii miidaanina fagaaraheenna iyo miidaankeenna iyo suuqeenna ayaynu geynaynaa nusuustii faraha badnayd aynu akhriyayna dabeetana munkarka la diidaya miidaanka ka muuqanaya talo waakee waakee waakee ilaan dadka qaarkood baaba laga yaabaa inay su-aalahan wax ku fahmaanoo waxaa la yidhaahdaa ninkaa hebel hadalku shanshub buu ugu dhacaa bay dhahda qawaaciddan hore la sheegay dadka qaar baan hore wax ugu fahmayna hadalka in far waaweyn loogu qoro ama fagaaraha laga tusiyo ama shanshub loogu sheegaabuu u baahanaya si kasta waynu u sheegi karnaba oo ugu sheegaynaa dadka marka ra-iisluhu wuxuunu ka mid yahay bulshada la saxaya bulshada xilku saaran yuu ka mid yahay bulshada ammaanada gudanaysuu ka mid yahay bulshada diin iyo iimaanba ilaalinayuu ka mid yahay kaka xiranaya isagoo u xirayaaba laakiin dee isagu wuxuu kaga duwan yahay wadiifad buu hayaa iyo shaqo keligiina maaha dee bacadlayaashii iyo kuwan alaabta la isku qurxiye qolyahan iibinaya iyo guud ahaanba waa wax mujtamacii wada khusaynaya wey hadduu qofku xiranayo waxa u xiranaya zayi wanaagsan oo islaamiya laakiin dee ma inuu dhanxiir u xiirtaabaa inuu dariiqadii dhanxiirka dhanxiir wuxuu ka turjumayaa shaydaan ayuu ka turjumayaa dhanxiir baa ii yimi macneed waxa weeyaan waa qof khaakhaayilayo wejigii saxlaa weji aanayn ii dhiibaya ayuu ka turjumaya marka jeega xiir iyo taaloogii kuwa filimada jira iyo kuwa heesaha tuma iyo ee gaalada siyaabaha ay u xiiran jireen iyo moodooyinkoodii inuu halkaa ugu soo dhajiyo oo udhaado kala dooro madabadaa laga xiirayaa mise dhowr baa loo yeelaya mise xagga horaa laga xiiraya kala dooro maya taasi arrin saxa maaha waa qalad inuu qofkaasi caynkaa u ceesho ku sii dar maxaa dhallinyarada quura u odhanaysaa odayaashiina wuxuu leeya waan istaa yaraynayaa geedka garhka laydhaa muldhig na ka dhig buu leeyahay waa ciidoo waan maaragtay iska giijinayaae isagana iga xiir buu leeyahay maxaad iska giijin haddaad dumar u egaato garhkoo la xiiraa dee waxa weeyaan dumar iyo carruur u egaato marka taasi iska giijin maaha waa isqarribid weey haybadaadii baad lumid caaisha waxay ku dhaaran jirtay waladii zayana arijaala bilixa ilaahi garhka ragga ku qurxiyay baan ku dhaartay bay ku caaisha iyadii baaba xiisaysaba inay nin noqoto oo u soo baxo ilaahii garhka ragga ku qurxiyey ayaa ku dhaartay bay odhan jirtay marka waa arrin liidato oo runtii wanaagga la isfaraya xumaanta waxaa ka mid ah ee xumaanta la ysu diidayo adigaaga laftigaagu kaalintaada qaado markaa dee walaalkaaga rayislaha ka xidhanayso inaad adiga oo dadka dhexdooda aan la eeganayn si hoose ugu yaro sheegtooo intood ka xidhataad lacagtana kuuska u yaro buurto aad tidhaahdo intaasoo siihood waa xaaraan faashil wey intaa iska ilaaliyo sidaa iyo saa kuwa dhinacana hagaagsane kuwa dhinaca waa michael jackson iyo hebel iyo hebel iyo hebel kuwa inaga daah muslim baynu inagu risaaladaada dhiib haysoola ninkan waxa idinka dhexeeya uun inaad timaha ka yar gaabsato markaad ciidda u diyaargaroobaysa aad iska dhaaf saha odhan laakiin dee dabiq baabkii aynu sheegayna imika usluubkiisiina mar waaya
weli sheekh waxaynu ku jirnaa su-aalihii qolaba meel bay ka gashaa maalmaha ciidda qolo safar bay ka gashaa iyo dalxiis mase yidhahdan xagga ayo baddii iyo berberaynu u kacayna habliyayna midiba israaca markaasaa halkaa lasoo dabaashaa ama waxaa loo baxaa buurta sheekh dusheeda markaasaa miisi weynna la qaataa markaasaa waxoogaa qoobka ciyaar la sameeyaa sheekh maxaad ka odhanaysaa kuwa sida oo kale kuwan aynu ka hadlayno iyo kuwii ka horreeyey hodheelada iyo masraxiyadaha iyo riwaayadaha intaa barnaamijyada ku baaqayay waxaa hoos cararaya saa kamardu imminka ay nooga duubayso qaar iyaguna xumaantaa duubaya bal iyagana sheekh kuwaana arrinkooda maxaad ka odhan lahayd
horta xadiid baa wada jamcinaya nebigu wuxu uhi ina allaha idaa xarama shay-an xarama amana xadiid saxiixa kolkuu ilaahay shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana wuu xaaraantinimeeyey lacagtiisana waa xaaraam waxyaabaha qaarkoodoo dee sharcigu soo reebi karaa waa jiraanoo khaas oo daliil gaari sheegaya markaa haddii qofka isqaawintu ay ka xaaraantay in la sawiraana waa ka xaaraan haddii ragga iyo dumarka isdhexgalkoodu waa xaaraane inuu kabadha maankii kii sawirlaha ahaa iyagoo sidaa liidata ku sifaysan inuu sawirkaa sugo oo uu sidaa ku qaado sida iyaga xaaraan uga ahaydba isagana xaaraan uga tahy lacagtiisuna xaaraan uga tahy safarka noocan ee laga gela la gelaya waa safarulmacsiya gawaadhiduna si uunbaaba isaga khatar badan tahay oo dee haddii saa lagu qallibmo oo lagu halaagsamo khaatumadii siday tahay talow alla khaatumadaha inoo hagaajiyo inankii iyo inamadii iyo dadkii isdhexboodee dalxiis hadday halkaaba kaga soo kudantay kaga soo afjarantay saa ku allaystaan bal ka warran iyana ile malaguma meel buu jiraa inagunbuu inaga shaqaynaya inagu howlan yahay marka dhowr arrimoodba dee waa xaraam ikhtilaadkii xaraam buu noqday in inamada iyo hablihii kale ajaanibta ahaa ay isdhex galaan waxa labaadoo xaraama inay isla safraan waxa saddexaadoo xaraama inay isqaawiyaan waxa afraadoo xaraama inay saa ku wada dabaashaan waxa shanaadoo xaaraana in saa lagu sawiro yaanu warkaasi caddayn dee waa cadyahay liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayina way jirtaa runtii waxyaabahani khiyaali maaha waxaa laga sheekaynayaa dee waa waaqicaynu aragnay dadku haa way iska way lugafidsan karaanoo way u bixi karaan intuu qofku gaadhigiisa carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa ku qaado waa tamashado tegi karaanoo mubaax bay utoo dabadda u bixi karaan magaalooyinka koonayaasha iyo tuulooyinkay tegi karaan dee iyadoo qoyska uu la socdo mas-uulkiisii iyo usradii iyo aadaabtii iyo akhlaaqdii oo dadkaa ay soo marayaan ehelkay soo booqanayaan iyo tuulooyinka hadyadana ha u geeyeen hadyina ha u geeyeen ma fahamteen hadyadu geeya reermihigu waa iska yar xayraansanya imika waa fuqore kow hadyi iyo hanuunna u geeya oo wacdina u geeya haddaa daawanayna uun beerahooda yaryar iyo dhagaxyaashooda iyo meesha qarfaday ku nool yihiin intaasun ha daawanina hanuun iyo hadyadba u geeya markaasaa wax u kordhinaysa dadka markaasaa wax u kordhinaysa tuulooyinka loo baxayo marka qofku hadduu dalxiisaya haa waa dariiqada noocaas laakiin tan aynu sheegayna maayo annagoo burco kusii socono maalin dawga sheekh baa waxaan ku soo baxnay labaatan inan iyo labaatan hablood oo bas ka degay rikoord aad u weynoo laba sameecadla'ana noocan c d-ga ana dhexdooda ay dhigeen dabeetana durbaano waaweyn baa ka baxaya waaba la jaasayaaba waa casar hadiyo jeer jaaska dee gabaldhaciyo waxbaaba laga dhigan jire waaba casarba taasu baanu eegno dadkan meesha lagu fayliyey waa maxay ilaa aanu soo degayna ee wadaaddanoo garanayeen mabay joojinninba mabay joojinninba markii dambe wax nidhnidhi oo xishoodo oo dee baskii ka raaca meesha markaanu la yeedha hadalnay laakiin bal ka warran jaaska buur lala tegay dhekadeeda ee laami agtiisa ah ee dawga sheekhahe burca iyo hargeysabaa la iskala tegay bal ka warran arrinku halku maraya marka runtii taas waxay tusinaysaa dhaqanxumay tusinaysaa balaayo soo socotay tusinaysa eeg waxaanaynu fudaysanaynaa waa waxa ummadaha dhaqangediya islaamkaba ka saaraba dalka filibiin la idhaahdo dhammaantii marbuu dowladaha islaamka ku jiray sidaa sacuudi arabiya iyo sideennan oo kale iyabu ahaa balaayooyinkii fidayey ee fidayey ayuunbaa joogsan waayo dee halkay marayaan adiga arkee magacoodii xaga kale iska rabay meeshii andalus la odhan jiray iminka spain la idhaahdo waxyaabaha mar khatulinxiraafka meelaha ay dadka muslimiintii ka baydheen iyaga oo fiican oo islaamkooda ku toosa waxaa ka mid ahaa ninkii ziryaab la odhan jiray ziryaab wamaa adraaka maa ziryaab ziryaab wuxuu ahaa dowlal cabaasiya ninay ka eriyeen baqhdaad iyabaa laga eriyey dowladii islaamka halkaa ka dhistaa wakhtigaatii jirtay halkaasaa laga eriyey dabeetana wuxuu maray maqhrib alcarabi waqooyiga afrikuu sii maray markii dambe wuxuu tegay andalus kamanadiisi iyo miyuusigiisi iyo wixiisiibuu sitay dadkii qur-aanka iyo xadiidka iyo ku howlanaa ayuunbuu intuu xaggii madaxda ka soo galay ayuunbuu masraxiyada iyo riwaayada iyo heese iyo waxaasuu sameeyey halkii xadiiska laga dhegaysanay unbaa heestiisii la dhegaystay halkii qur-aanka laga dhegaysanay unbaa heestii la dhegaystay isagii unbaaba meel walba ka soo boodayba kadibna dadkiiba waxay ka jeesteenba khayrkiiba isagii unbaaba waxyaaba ummaddaa lagu halaagay khadka ka duway bay ka mid ahay qiiladii jihaadka loo qabi jirunbaaba isaga iyo heesihiis iyo caashaqii loo qaadayba dabeetana fatiiladiiba dadkii way ka guurtay qiirada marka cumuuman waxani waa wax jira una baahan nin waliba kaalinta ku leeya inuu ka qaato ka saxo
sheekhu waa mahadsan yahay runtii jazaa allahu khayran su-aalihiina waxa inoo harsan waa gebagabadii waxaan se aad u yaro xasuustay maalinkaa uu sheekhu dawgaa sheekhaan maraynay aanu aragnay runtii waxay ahayd mashhad iyo aragti runtii nagu la yaabnayd muuqaal aanu la yaabnay bay ahayd war maxaynu yeella qoladan wada mirqaatan baanu nidhi sheekh dirin iyo sheekh kale iyo anigaanu ahayn deedna gaadhiga horta bari noo joojiya baanu nu soo daadegna usluubkaan halkaa ka faaisan usluubka usluubkaan doonaya dadka maaha waad qaldantao waan kugu dhufanaya dub baan kugu garaacaya un maaha ummadda inaad ku tiraa waanu soo degnay markaanu soo degnay wayna arkayaan inaanu qamiisa gashanahay oo wadaadaanu nahay aanu soo socono noomay joojin way iska wateenba waxaa meeshaa ka dhacaya waad yaabaysa dee jaasi miisiy xumaan kale maanaan arkayn idiyo isdhexgal sheekhii labadiidi meel sheekhii kale nala socday isagu waa xayraan war yaare war magaalaati halkaasu ka bilaabay namay dhegaysan waa xanaaqeen iyagina dee kelmadaas dadku ma ogola in kelmaddaa lagu dhahdo kelmada saa kulul in lagu dhahdo ilan waa aroos iyo aroosad soo toddobabaxay oo tanaa mirqaan looga dhigaya deedna waa halkii baanu waxoogaayo inaanay noo joogsanayn baanu aragno sheekha ilahay deedna fikrad waa afajiya wadu war yaare aroos iyo aroosadda allaha barakeeyo halkaas ka bilaa sheekh maxamed aroos iyo aroosadda allaha barakatay aamiin aamiin malaa reer hargeysa wayna garan lahaayeen reer burcay ahayn marka anagu burcan ku soconna markuu u duceeyey ay marqaameen ayuu deedna u dhiibay risaaladii markuu u dhiibay eenu halkii adigu wacdigii iyo sheekad horta waan isbarno halkii heshiis baa horta ka galay markii hore marba dhinac bay u caranayeen markii kelmadaasi dhacday ay ducadii dhacday baa horta lanagu soo ururay markii lanagu soo ururay waxaanu idiin sheegayaa ee kelmad wanaagsan aanu kula hadalnay ayaa waxaa dhacday waxaanu ku gurnay basaskii mar baan wada dhaqaaqnay bal ka warrama haddaanu anaguna ku qaadqaadi lahayn war gaalaatiina maxaa waxaad waxu samaynaysaa haddaan odhan lahayn waxaan u malayn lahaa halkaasi feerhka iyo waxa ka dhaca marka intaasi waa dhextaal insha allah sheekha ay xasuusiyataa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa labada su-aalood ee kooban iminka dadkii iyo akhlaaq xumadaynu arkaynay ee dibadda waynu sheegnay sheekh waxaa jirta caado kale oo dadkeennan masaajidka ku tukada ama ciidaha musallayaasha iyo goobaha waaweyn ku tukada dhaqan baa iminka jira soo baxay oo runtii aad loola yaabo salaada ciidda markaynu tukanno khudbadda lamaba dhegaystaba waa la cararaa sheekh bal taa diintu maxay ka qabtaa ugu dambaynna waxaad noo raacaysaa dardaaranka guud ee maadaama aynu ku jirno waqti iyo xilli cibaado ummaddan maxaad u soo jeedin lahayd
bismillahi raxmaan raxiim intaana horta taa hore ka bixin midh baan raacin lahaa aan xusuustay oo ah in aragteen mooyaane waxa suuqa meelo badan ka bilaabma shaygan loo yaqaano qamaarka qamaarka soo ma jiro qamaar baa la firaynayaayoo khamaarkii caadiga ahaa miis la rakibayaayoo bakhtiyaa nasiib baa la bilaabayaao waa kii ilaahay aayadda ku diiday ee wax lagu kala heraya kaa haddaad dhigta kaasaad helaysaa bal lacagta intaa marka qamaarkaa waxa suuqa loola soo baxa ciidda un soo maaha ciidduun baynu aragnaa qamaarka suuqa lala imanaya dadku markaa waxay u fahmeen howlaha lagu farxayo inuu qamaarkuna ka mid yahay marka kaa laftiisu in dadkan ciyaaraya iyo kuwan gelaya iyo kuwan dhigaya ba lagu baraarujiyo ee sidii loo xaaraantinimeeyey inuu yaho ciidda aanu xalaal ahayn taas waa raacin laha tan kale xagga khudbadda khudbaddu ciidda way la socotaa way ku lamaantahay sida jumcada khudbaddu ay ugu lamaan tahay waxayse ku kala duwan yihiinuun khudbadda ciiddu way dambaysaa khudbadda jumcaduna way horaysaa nin reer bani umaye madaxdoodii ka mid ah ayaa khudbaddii ciiddu soo horraysiiyey markuu mimbarka soo fuulaya buu nin asxaabiya ku dhagoo dib u soo qabto markaasuu yidhi aar ka joog khudbadda dambaysii iyo salaada horraysii maanaan arki jirin sidaas wuu isku sii qaado wuxuu ihi waa wixii aad arki jirtay waa la dhaafay mimbarka intuu nin madaxda wuxuu adawaqsano wixii aad arki jirtay adan waa la dhaafay buu dadku miyayna dhagaysanayaan haddaanu khudbadda u dambaysiino soo iska tegi maayaan marka intaa loo fikro maahae waxa weeye khudbaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha laysku wacyigelinaya mustaqbalka soo socda wamaada bacda ramadaan ramadaan waxa ka dambeeya waxa la ysku baraarujinaya ayaa la ysugu sheegaya in la dhagaystaa wanaagsan inkastoo qofku ikhtiyaaru leeyu tegi karo laakiin ta xusida mudani waxa weeye dadku waxay u qabaan inaanay liiska ku jirin ciid intaa ka dareemay iska yaacaanun marka inaanay ku tirsanaynba axkaamta ciidda khudbaddu ayay dadku moodaan way ku tirsantay nebigana waa la dhagaysan jiray arrimaha masiiriga ee khatartaabuu halkaa ku go'aamin jiray ee uu ka mid yahay dagaalka tabaruca dagaalka halkaa iyo jihaadka laga ururin jiray colka wixii baxaya halkaa laga abaabuli jiray dadka wixii la taageeraya iyo bulshada goynta wax xoolaha loo jaraya halkaa laga abaabuli jiray laguma kala dhaqaaqi jirin waidaa kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yastaadinuuh arrin guud marka la hayo asxaabtu may tegi jirin ilaa ay fasax weydiistaan taa xukunkeedu waa caynkaa weeye ta kale waxaynu soo usoo gebagabayn lahaynun camalka aynu wadno dee nihaayad ma leh nihaayaddiisu waa halkii camalkaynu wadno camalkan aynu ramadaan bilownee cusube quruxda badan ee nuuraya nihaayaddiisu waa geerida ilaahay wuxuu uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin asxaabi asxaabta ka midii waxa uu leeyahay camalkeen iyo cibaadada nihaayadiisu waa mowdkaasu sida aayadda ilahay uu ku tilmaamay waxaa kaloo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu xusaya camal oo dhan inuu ilaahay ugu jecel yahay ka daa'imkaee joogtada ah ka daa'imka ee joogtada ah fa rabbu ramadaan huwa rabbu shuhuuri lukhra ilaaha ramadaan aynu caabudaynaa bilaha kalena waa kaynu caabudayna marka waxaa walaalayaal aan dhiirinayaa aada ugu celcelinayaa marar badanna aynu xusnay nuurkaa aynu sahay qaadanayo inaan dib uga noqonin oonu inaga baktiin laakiin aan joogtayno dadkana aan waxu kordhinno ehelkana aan waxu kordhinno innaguna aan wax kororsanno aqoonna aan siyaadsanno asalaamu calaykum